alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin waxaynu akrinay dersigeenii u dambeeyey xadiidka uu ku keenay albukhaariyu raximah اllah baabun ida kaana thawbu dayiqan hadday maradu cidhiidhi tahay waxa la yeelayo maradu cidhiidhi hadday tahay in la guntanayo uun hadday tahay mid waasicana in lagu qarinayo ilaa garbaha ama la gaadhsiinayo xadiidkii sahal ibnu sacad saacidi kaana rijaalu yusaluuna maca nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam caaqidii uzarihim calى acnaaqihim kayaati sibyaan waqaala liلnisaaءi laa tarfacna ru'uusakuna xataa yastawiya اrijaalu juluusa waa xadiidkaasi uu tusinayaa xaqaarat اdunya cinda allahi subxaanaه watacaala adduunyadu inay tahay mid liidata ilaahay agtiisa waayo raggaa waxay xidhaan adduunyada ka waayey qaarkoodna xaaladdaasi aanay sooba dhaafin ee ay ku dhinteen waxay ahaayeen raggii ilaahay subxaanaه watacaala u jeclaa saxaabatu rasuuli illaah salى اllahu عalayhi wasalam haddana adduunyo sidaasay ka ahaayeen hadday adduunyadu markaa ilaahay agtiisa ay qiimo ka leedahay oo ilaahay subxaanaه watacaala cidda uu jecel yahay ama uu sharfayo inuu siiyo raggaas ayaa adduunyada u mudnaan lahaa laakiin adduunyadu ilaahay agtiisa inaanay qiimo ka lahayn ayaa taasi daliil iyo calaamad ay u tahay qaala albukhaariyu raximah اllah baabu salaati salaadii buu u baab yahay fi ljubbati jubbadii ama koorhkii dheeraa lagu tukado ashaamiya jubbadii ahayd mid shaam lagu sameeyey wa qaala xasanu wuxu uhi waa xasanu lbasriye fi hiyaabi dharkii yansujuhaa uu samaynayo almajuusiyu qofka majuusigaah lam yara biha uma arag xasan ba'san wax dhiba in lagu tukado dharka nin majuusi ah uu sameeyey wاlmajuus hum cubaad الnaar majuustuna waa kuwa dabka caabuda waa wathaniyiin waxaase wathaniyiinta kale ay kaga duwan yihiin in jizyada iyaga laga qaadayo sida ahlukitaabka looga qaadayo se culimada badankoodu ay yidhaahdeen inkastoo sida saxiixa ay tahay kaafir oo dhan ba jizye in laga qaadi karo ama kitaabi ha noqde ama majuusi ama wathani ha noqde wa qaala macmaru wuxu uhi ra-aytu waxaan arkay azuhriya wa maxamed ibnu muslim oo yalbasu xidhanaya min hiyaabilyamani yaman dharkii laga keenay maa subika kii lagu sibaaqeeyey buu xidhanayay bilbawli kaadida lagu sibaaqeeyey marka laba midkoodun weeye in la idhaahdo marka uu maydho kadib ayuu xidhanayey iyo in la idhaahdo kaadidaasi manaa waxaa looga jeedaa kaadida xayawaanka maakulu laxmiga hilibkiisu xalaasha uu yahay kaadida noocaasiyana dee daahir buu arkaya waana sida saxiixa ah labadaa macne midkood ayuun baa lagu macnayn karaa yalbasu min hiyaabi اlyamani ma subika bilbowl ay bibowl اxayawaan alma'kuli laxm amaba se bacda gaslihaa markuu maydho kadib ayaa uu xidhanayay wa salaa caliyu calina waxa uu ku tukaday fii thawbin maro gayra maqsuurin aan la naqshadayn oo harqadeediia macanaa aan la maydhin oon la nashqadayn oo waxba aan laga bedelin oo sidii lagu sameeyewna qaala xadahanaa yaxya qaala xadahanaa abu mucaawiya yaxya ibnu muusa albalki abu mucaawiya mxamed ibn khazim adariir can ilacmash can muslimi can masruuq can mugiira ibni shucba qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ala socday fii safarin safar anagoo ku jirna faqaala wuxuu uhi rasuulku yaa mugiiratu mugiirow khudi lidaawata waysada qaad faakhadtuhaa weysadii baan qaaday faاnطalaqa waa dhaqaaqay rasuulu الlaahi salى اllahu عalayhi wasalam xataa tawaaraa canii ilaa uu iga qarsoomu iga leebdhay faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay wa calayhi waxaa rasuulka dushiisa ahayd jubbatun oo shaamiya ah mid shaam lagu sameeyey fadahaba wuxuu u qastiyey rasuulku liyukhrija inuu soo saaro yaddahu gacantiisii min kumihaa kumkeeda ama daloolkaa gacanta inuu ka soo saaro sidaa uu usoo saaro fadaaqat cidhiidhi bay ku noqotay oo gacantii baa hor usoo bixi weyday maradu marka cidhiidhitay dee gacanta waa ku dhegeysa fa akhraja waa saaray rasuulku yaddahu gacantiisii min asfaliha xagga hoose ayuu ka saaray xaggan ayuu ka soo saaray gacantii saasuu u saaray oo halkan marka haddii ay ka furan tahay ayuu gacantii ka soo saaray markay ay dib uga bixi weyday fasababtu calayhi rasuulka waan ugu shubay biyihii almaa fatawada'a waa weysaystay wudu'ahu lisalaa weysadii salaada u weysaysanayay wamasaxa waa masaxay calaa khufeyhi labadiisii kuf uma dabeetana sallaa wuu tukaday marka xadiidkan almugiira bnu shucba horena waa inoo soo maray waxaa markaa uu inagu soo maray abwaab badan waxaynu u deliishanay in iyadoo biyo la haysto la istijmaari karo oo dhagax iyo wax lamida la isticmaali karo waxaa kaloo markaa xadiidku uu daliil u yahay in qofka biyaha loogu shushubi karo fasababtu calayh waxaa kaloo xadiidku daliil u ahaa jawaasu lmasix cala alkhufeyn in labada kuf la masixi karo waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay jawaasu lwuduu fi hiyaabi dayiqa inay bannaan tahay maryaha cidhiidhiga in lagu weysaysto siduu lehy ibnu rajab raximah اllah waxaase xadiidka iminka bukhaari raximah llahu tacaala u deliishanayaa dharka laga keenay xagga gaalada ee gaaladu ay sameeyeen in markaa la xidhan karo o lagu tukan karo halka xadiidkan uu ka deliishanayaana waxay tahay wa calayhi jubbatun shaamiya waxaa rasuulku uu xidhnaa jubbad laga keenay shaam shaamna markaasi waxay ahayd waktigaa daara kufrin bay ahayd dee gaala ayaa sameeyey jubbaddaas aahaarta markaa uu keenay ee uu ku keenay taxta tarjama tarjamada hoosteesa aharka xasan iyo macmar iyo zuhrina macnaha noocaasiya ayaa ay tusinayaan in dharka laga soo waariday xagga gaalada in la xidhan karo waana madhab imaam axmed raximah llah in badan baa la weydiiyey ka waran dharka ay yuhuuddu sameeyeen amaba se nasaaradu ma la xidhan karaa markaasuu yihi nacam markaasaa la yidhi de kaadi iyo waxbay ku sibaaqeeyaan ba la yidhi markaasa wuxu uhi waxaa utruki tanatuco takaluf waxaan adiga aanad hubin oo aan kuu muuqan waxba ha isku kalifine mar haddaanad dharka adigu najaaso aanad ku hubin iska xidho oo iskaga tuko ibnu rajab raximah اllahu tacaala markuu keeno hadalada imaamu axmed ayaa wuxuu odhanaya wakulu hada yadulu calى ana ma sanacahu اlkufaaru min ahiyaab fainahu tajuusu aلsalaaةu fiihi min gayri gaslin waxaasoo dham waxayna tusinaysaa dharka ay gaaladu sameeyeen in lagu tukan karo iyada oo aan la maydhin maa lam tataxaqaq fiihi najaasa waa haddii aan najaaso aan lagu hubin haddii in maryahaasi ay najaaso leeyihiin la hubo dee laguma tukan karo ilaa la maydho laakiin gaalaba ha samaysay mar haddaan najaaso aan lagu ogeyn oon lagu hubin waa lagu tukan karaa walaa yuktafaa fi dalika bimujarad اlqowli fiihi xataa yasixa hadal dadka qaarkood ay iska yidhaahdeen dharkaa gaaladu ay soo sameeyeen waa najaas lagu kaaftoomi maayo ilaa war saxa la helaayo de alaslu fi lacyaan waa ahaara ashyaada waxaa asal u ah inay daahir yihiin hadday dhar noqoto iyo hadday wax kale dhul noqotoba qofka markaa yidhaahdo waa najaas warkiisa la yska qaadan maayo haddaanu ahayn warkaasi war saxiixa oo shaygan inuu ilaahay wuxuu abuuray isagoo daahira inuu najaasoobay daliil bay u baahanta marka hadi waa qaacida caama xataa waxyaabaha kale ee gaaladu ay soo sameeyeen oo dhan halkaasun baa la marinaya walaa yuktafaa fi dalika bimujarad اlqowli fiihi xataa yasixa hadday kariim noqoto iyo hadday dhar noqoto iyo hadday raashin noqoto nacam waxyaabaha de ah طacaamu ahli اkitaab waa wax la gowracay waxaa asal u ah inuu yahay mubaax inkastoo طacaamka ama waxyaabaha la gowracay iyagoo ay ka yara duwan yihin oo haddii shaki uu galo laiska beenayo oo alasl fi اdabaaix waa taxriim laakiin waxyaabaha kale oo dhan qof iska yidhi waxaasay ka sameeyaan ama doofaar baa ku jira ama waxa weeyaan maryaha najaas bay kusii baaqeeyaan ama hadalkiisa la iska aqbali maayo walaa yuktafaa fi dalika bimujarad اlqowli fiihi xataa yasixa wa anahu laa yanbagi اlbaxu can dalika weliba mar haddaanad najaase aanad ku hubin ama waxaan in doofaar iyo subagii iyo hilibkii ay ku dareen mar haddaanad ku hubin inaad baadhbaadhaa ma habboona wala wa anahu laa yanbagi albaxu can dalika wasu'aalu canh iyo in la isweydiiyaa toona marka dharkaasi waa dharkii cusbaa aanay xidhan laakiin ay sameeyeenun waa la iska gashanayaa laisma weydiinayo lama baadhbaadhayo talo miyuu najaas leeyahay mise ma laha hadduu qof iska idhaa najaas buu leeyahay hadalkiisa la iska qaadan maayo ilaa arrintaasi ay xaqiiqoobayso maadaama dharku dhar cusub uu yahay waxaa se aada la isugu khilaafay dharka ay gashadeen gaaladu waxaa tusaale o ah dharkan markaa hu dheyrhka aynu naqaano asiyaab almustacmala ee laga keeno dee min albuldaan alkaafira dhulka gaalada laga keeno isaga ma la yska gashan karaa iyadoo aan la maydhin culimada qaarkood sidaasi ayay ku tegeen anahu laa ba'sa bisalaati fiih waana qowl xasan abari albasri iyo sufyaan athawri wariwaaya can imaami axmed raximah llahu tacaala asalkaanay dee ku dareeriyeeno walow gaal haba gashadabay waxay yidhaahdeen alaslu fi lacyaani waa aطahaara ashyaada waxa asalo ah inay daahir tahay wax najaaso annagu aanu ku hubno dharkan gaalku uu gashadayna dee ma jirto mar haddaanan najaaso ku hubin dee asalkii baanu ku baaqi ahaanayna alasl waa baqaau ma kana calaa ma kan ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahaan maya ilaa la maydho laguma tukan karo haddii lagu tukadana salaadaa waa la soo celinaya waayo dee gaaladu waxay u badan yihiin najaasada waxaa la idhaahda inaanay iska dhowrin oo aanay iska fogeyn markaa sida daahirkae arrintu ay u xoog badan tahay ay u badan tahay waa in dharkoodaasi dee najaasa ay gaadhay maadaama ay najaasada iska ilaalin ahlu cilmiga qaarkood waxa ay kala geeyeen gaalka dabiixadiisu ay xalaasha tahay gaalka neefku gowraca xalaasha uu inoo yahay oo a yuhuudigii nasraanigii iyo gaalka kale markaa kaa dabiixadiisa laynoo xalaaleeyey dharkiisa uu gashaday waa la yska gashan karaa bay yidhahdeen iyadoon la maydhin laakiin ka dabiixadiisu aanay xalaal ahayn majuusiga iyo wathaniga iyo lama gashan karo dharka uu gashaday ilaa la yska maydho ayay yidhaahdeen qaar waxay kala tafriiqiyeen dharka laftiisi waxaan dharka jirhkooda xige iyo sida dee garamadii iyo surwaaladii hoose iyo kuwaas ilaa la maydho la gashan maayo ama lagu tukan maayo laakiin dharka aan jirhka xigin ee dharka sare sida cimaamad oo kale ama koofiyad ama waxa weeyaan nacam kood oo kale waa la iska gashan karaa ayay yidhaahdeen masaladanna waxay u noqonaysaa masalada ah ida tacaarada alaslu wadaahir hadday istacaarudaan iska hor yimaadaan asalkii sidii asalka ahayd sida asalki waa maxay waa in shay weliba uu yahay daahir ilaa najaaso lagu hubsanayo asalkii waa sidaa marka halka waxay iska hor yimi asalkii oo ah in dee dharkan asalkiisa uu ahaa daahir nacam daahir inuu ahaa midaan najaas ahayn waxaa asalkaa markaa ka hor yimi alظaahiru alظaahiru maxaa looga jeedaa ana aahir waxaa la idhahdaa culimada usul fiqigu waxay u yaqaaniin daahirka ana shaygan wuxuu ixtimaala laba weji u aqbali karaa marka dharkaa ninka gaalka uu xidhay inay najaasa martay iyo inaanay najaasa marin labadu waa suurtagal soo maha laakiin marka xaalka gaalada la eego keebaa xoog badan iyo najaasada inaanay iska ilaalin xoog badan de inu inay najaasa ay martay markaa kaas shayga ama daliilka laba weji aqbali kara laakiin mid ku xoog badan baa la idhaha daahir marka halka waxaa iska hor yimi in dharkan la sameeyey oo ilaahay uu abuuray isagoo daahira iyo in xaalka gaaladu u badanya inaanay najaasada iska ilaalin marka maxaa la samaynaya idaa tacaarada aldaahiru waalaslu asalkii shayga iyo sida imika xaalkiisa uu u badan yahay hadday iska hor yimaadaan maxaa la yeelaya qaacidadaasi ayaa marka halkan ama masaladan ayaa u noqonaysaa haddii marka ay u badan tahay in dharkaa gaaladu aanu najaaso ka madhnayn marka xaalkooda la eego gaar ahaan waktigan imika aynu ku jiro oo dadka dee meelahaasi ay degan yihiin ka yimaada ay noo sheegaan inay aanay iska dhowrin najaasada oo markaa ay iska shalaqsadaan oo intuu iska kaajo uu iska dhaqaaqo sida geel oo kale amaba se dee wax yar uu iska mariyo oo aanu si fiican kaayada isaga hagaajin dee xaaladaas oo kale waxaa xoog badan dharka ay isticmaaleen ay gashadeen in la iska maydho waxa weyaan aan lagu tukan nacam tan markaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaamu aleyhi jubbatun shaamiyana waxaa lagu xambaarayaa inay ahayd mid cusub oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam cidi aanay uga horeyn qaala baabu karaahiyati tacari dhardhigashadii karaahiyeysiga la karaahiyeystay buu baabiyey fi salaati salaada dhexdeeda la dhar dhigto qaawanin lagu tukado iyo wagayriha iyo iyadoo salaad aan lagu jirin oo haddii markaa dadka la dhex joogo inaan dharka layska dhigi karin oo laska laysqaawin karin taa waa laysku waafaqsan yihi haddii qofku meel cidcid cidlaa uu joogo ayuunbaa laysku khilaafay taana hore waxay noo soo martay xataa haddii qofku cidlo uu joogo sida afdalki inay tahay inuu is-asturo laakiin hadduu isagoo cidlo jooga dharka dhigto inaanu ku dambaabahayn axaadiis markaa tilmaamaysa ayaa hore noo soo martay masalada markaa salaada ku saabsan ahlulcilmi fara badan baa waxa ay soo naqliyeen ama ay soo guuriyeen ay sheegeen qofka qaawani ku tukada isagoo helaya wuxuu cawradiisa ku asturo inay salaadiisu tahay baatil ibnulmundir baa ka mida kitaabkiisa maraatib lijmaac wa kadalika shaikh lislaam ibnu taymiya fi sharxi اlcumda fi majmuuci اfataawa qowl markaa shaada bay tilmaamaan culimada qaarkood oo afraad culimada kamida oo culimada kale ka shaadowda inay yidhaahdeen hadduu qaawani ku tukado salaadiisu way ansaxaysa laakiin waa qowl daciifo wey aada u taag daran ibn cabdilbar baa tamhiidka markaa ku sheegay juska lixaad saxaa saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan adilo badanina wayna tusinaysaa in markaa dhar la-aan aan la tukan karin adiladaasi waxaa ka mid ah aayaddii horey noo soo martay khuduu ziinatakum cinda kuli masjid almasjid waxaa looga jeedaa asalaa baa looga jeedaa oo cawrada in la asturo iska daaye in dheeraadka abaabu ilaahayna faray waa in la isqurxiyo marka la tukanaayo almasjidna asalaa in looga jeedo ijmac buu kusoo naqliyey ibnu xasm raximah اllah fi kitaabihi almuxallaa wa kadalika rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam markii la weydiiyey marada gabadhu ay ku xaydo sida loo maydhayo ee uu sheegay uma tukihi bui markay maydho kadib bay ku tukanaysaa marka maryo la-aan inaanay tukanahayn ama qaawani aanay ku tukanahayn ba xadiidkaana ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim ay ka daliishadeen qaala xadaanaa maطr ibn اlfadl qaala xadaanaa rawx qaala xadaanaa zakariya ibnu isxaaq qaala xadaanaa camr ibnu dinaar qaala samictu waxaan maqlay jaabir ibn cabdillaahi oo yuxadiثu ku waramaaya ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana inuu ahaa yanqulu mid gura macahum ay maca almushrikiin mushrikiinta macooda ama la jirkooda alxijaarata dhagaxaantii lilkacbati ay libinaaءi اlkacbati si kacbada loogu dhiso wa calayhi rasuulka waxaa dushiisa ahaa bimacnaa u xidhnaa isaaruhu guntigiisii marka arrintani waxay dhacday manaa qabla albictha intaan rasuulka looba waxyoonba bal waxaa culimada qaarkood ay tilmaamaan cumrigiisu inuu ahaa shan iyo toban sannadood waa markii qurayshi kacbada ay dib u dhistay faqaala lahu lcabaas cabaas wuxuu ku uhi rasuulka oo camuhu adeerkii ahi ya bna akhii inankii walaalkay dhalayow low xalalta haddaad furi lahayd isaaraka guntigaagan fajacaltahu aada saari lahayd calaa mankibayka labadaada garab duuna alxijaarati dhagaxaanta aada iska xigsiin lahayd ila kaana axsan sidaas ayaa wanaagsanaan lahayd oo jawaabtii lowdu markaa waa xadfan tahay anaa guntiganaad xidhantay intaad iskaba bixisaba aad iska qaawanaatide garabka saaroo dhagaxa isaga dhig buuhi qaala wuxuu yihi faxallahu rasuulku waa furay guntigii fajacalahu calaa mankibayhi waxaa markaa uu saaray labadiisa garab fasaqata waa dhacay markii sidaa uu sameeyey makshiyan calayh isagoo ah mid miyir doorsoomay famaa ru'ya lama arag bacda daalika intaa dabadeed curyaanan isagoo qaawan sala allahu calayhi wasalam marka xadiidkan jaabir ibni cabdillaahi baa warinaya walaa shaka jaabir ibni cabdillaahi in waktigaasi aanu dhalanba oo aanu jirinba waxay markaa noqonaysaa inuu xadiidku ahaado min marasiil saxaaba axaadiida la idhaa waa mursal saxaabi saxaabigii baa arrin aanu markaa soo gaadhin ama aanu shaahidin warinaaye ama waxaa la odhan karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dambe arrinta uga warramay oo qisada rasuulka ayuu ka maqlay jaabir yaanu goobjoogba u ahaan amaba se dee saxaabi kale ayaa uga warramay xadiidkuna halka baabkeenan uu ka khuseeyaa waxay tahay famaa ru'ya bacda dalika curyaanan sala allahu calayhi wasalam taasina waxay shamlisanaysaa ama ay koobsanaysaa dee marka uu tukanayo iyo xaaladaha kaleba marnaba lama arag isaga oo qaawan waxaase markaa laga soo istitnoonaya ama laga soo reebaya cumuumkaa dee xaaladaha markaa qofku uu iska hurda iyo gaar ahaan waxa weeyaan reerkiisa ula jiifo xaaladda haddii markaa uu iska dhar dhigto dee waa waa banaan tahay oo wax dhibaataa ma leh waana sugnaatay in rasuulka iyo caaisha radia allahu canha ay meel qura ku wada maydhanayeen oo weel qurana biyaha ay ka wada darsanayeen waxaa markaa xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa dhowr masalo masalada koowaad ay tahay in ilaahay subxana watacaala rasuulka uu ka ilaaliyey intaanu soobad dirinba waxyaabaha foolxumada ah qabla albictha bictada horteed intaan lasoo dirin ka hor iyo markii lasoo diray kadib oo qaawanida noocaasi ama cawradiisa in la arko ayuu ilaahay ka ilaaliyey iyadoo aanu uba waxyooma waxaa riwaayaadka qaarkood xadiidkan ku timi faqaama faakada izaarahu wa qaala nuhiitu an amshiya curyaanan markaa uu miyir doorsoomay inuu kacay oo uu guntigiisii qaatay oo uu yihi waa lai lay diiday inaan socdo anigoo qaawan sababta markaa u miyir doorsoomay maxay ahayd ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xayaa-an wa khajalan xishood iyo khajilaad awgeed ayuu la miyir doorsoomay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa loo dhawaaqay riwaayaddanna taasay ayidaysaa nuhiitu an amshiya curyaanan waxaa layga reebo lay diiday inaan socdo anigoo qaawan marka in loo dhawaaqay oo malag u dhawaaqa ilaahay subxana watacaala u diray oo yidhaa isaasturoo dharkaaga xidho ayaa riwaayaddani markaa ay xoogeynaysaa dhawaaqaasina uu u adkeysan waayey oo uu la miyir doorsoomay in layska nahiyey oo aanay banaanayn atacari bixadrati naas in laysku qaawiyo meel ay dadku joogaan baa xadiidka laga qaadanaya oo inii nuhiitu an amshiya curyaanan qaala baabu salaati salaadii buu baabiyey fi lqamiisi qamiis lagu tukado wasaraawiili saraawiishii lagu tukado watubaani lagu tukado waa surwaalkii hoose waalqabaa'i lagu tukado alqabaa waa maro markaa shabah shabihi jirtay maryahan imika aynu naqaano dharka baakistaanta oo markaa halkaa dhexdana cidhiidhi ka ahaa oo waktiga dagaalka iyo howlaha adag iyo markaasi ay jiraan inta badan la geshan jiray qala xadaثna sulayman بn xrbi qala xadaثna xamad bn زaydi can ayub can mxamed can abi hurayra qala wuxuu hi qaama rajulu nin ayaa kacay ilى الnabiyi salى اllahu عalيه waslm rasuulka xaggiisa u kacayo fasaalahu wuxuu weydiiyey can salaati salaadii fi thawb اlwaaxidi marada qura lagu tukanaayey manaa ma banaan tahay mise ma banaana faqaala wuxu rasuulku awa kulkm awayajidu miyuu helayaa kullukum mid kastoo idinka midi thawbeyni laba maro miyuu helayaa yacanaa markaa mar haddaanu mid waliba dee laba mare helahayn maro qura waad iskaga tukan kartaan ahlucilmiguna markaa waa isku waafaqeen salaada lagu tukado mara qura oo aanay qofka waxba uga hoosay waxbana aanay u helin laakiin ilaa garbaha gaadhsiisan oo maradaa garbaha wax ka mida ay soo gaadheen inay salaadaasi ansaxayso culimadu waa isku waafaqeen oo labada mara aanay shardi u ahayn sixatu salaa uma sa'ala rajulu nin baa weydiiyey cumara cumar ibn khaaab faqaala wuxuu yihi cumar markii la yihi maro qura ma lagu tukan karaa cidda weydiisanay ibnu mascuud inuu ahaa bay u badantay oo cabdullaahi ibnu mascuud iyo iyo ubaya ibnu kacab baa masaladan isku khilaafay ubaya ibnu kacab saxaabigii la odhan jiray hadalkiisa waxaa ka muuqata inuu marada quraba fadilayay oo lahaa in maro qura lagu tukado ayaaba afdalaba cabdillaahi ibnu mascuudna wuxuu lahaa maya maro qura laguma tukan karo oo salaada ku ansixi mayso marka cumar baa u gar qaaday oo yihi alqawlu maa qaala ubay hadalku waa hadalka ubaya uu yidhi macanaa maro quro qofku hadduu ku tukado dee asturaysa salaadiisu waa ansaxaysa walam ya- walam ya'lu ibnu mascuudin ibnu mascuudna taqsiir ma samayn oo bimacnaa inuu dee intii la rabay wax ku daray mooyaane waxba kama aanu dhimin marka cumar laftiisu waxa uu qabo madhabkiisu a maro qura haddii lagu tukado salaaddu inay ansaxayso laakiin de sida afdalki inay tahay haddaad maryo kale helayso si asturnaantaadu ay u dhamaystiranto dee inaad maryaha kalena aada wax ka xidhato idaa wasaca allahu buu ihi hadduu ilaahay ballaadhiyo fa awsicu idinkuna ballaadhi hadduu ilaahay maryo idin siiyo dee ha isku cidhidhiin oo maro qura oo dee inay idinkaba dhacdaaba ay suurtagal tahay ha ku tukanine ama wax idinka muuqdaane dee dhowr maro xidha idinkuna jamaca rajulu liyajmac rajulun nin ha kulmiyo calayhi dushiisa ha ku kulmiyo hiyaabahu dharkiisa macnaa dhowr maro ninku ha xidho sallaa rajulu nin ha ku tukado fii izaarin gunti iyo waridaain iyo go- dusha laga huwado fii izaarin ha ku tukado iyo wa qamiisin gunti iyo qamiis dusha u ka xidho fii izaarin gunti ha ku tukado iyo wa qabaa-in marada iyaduna dee khamiiska shabahdee dusha laga xidhanayo fii saraawiilaha ku tukado surwaal iyo waridaa-in iyo go- dusha uu ka huwado fii saraawiilaha ku tukada surwaal iyo wa qamiisin qamiis fii saraawiilaha ku tukada iyo wa qabaa-in fii tubaanin ha ku tukado oo anigiskii iyo wa qabaa-in iyo marada khamiiska shabahdee dhexda ciidhiga ka ah fii tubaanin ha ku tukada iyo wa qamiisin surwaal hoose iyo qamiis qaala wuxuu yihi abu hureyra waaxsi waxaan malaynaya qaala inuu yihi fii tubaanin iyo waridaaina ha ku tukado dee qismadu saas ama sida dharkii siduu uqeybiyo isu raacraaciye marka la eego dee sida munaasabkii waa inay taasina raacdo oo surwaal hoose iyo iyo go- dusha uu ka huwado oo isku wada dado ha ku tukado marka cumar radi allahu canhu markuu sidan leeya de wuxuu ka waramayaa sida afdalka ayuu ka waramaya culimaduna waxay u badan yihin ana salaata fi thawbeyni afdal min asalaati fi thawb lwaxid marada markaa salaada lagu tukado laba maro iyo wax ka badani inay ka fadli badan tahay oo ay ka wanaagsan tahay salaada waxa weeyaan lagu tukado hal maro bal ay mustaxab tahay hadduu qofku helaayo inuu laba maro iyo dee wax ka badan uu ku tukado laakiin maro qura salaada lagu tukadaana waa ka gudaysa hadday maradaasi ay asturayso xadiidkan ibnu malik laba faa'iido xagga luqada in laga faa'idaysanayo ayuu sheegay sida xaafid ibnu xajar uu kasoo naqliyey uu kasoo raray faa'ida kood waxay tahay in ficil maadi la isticmaalo iyadoo amar looga jeedo oo imika jamaca iyo iyo sallaa labadu waa ficil maadi bimacna alamar baana looga jeedaa waa alkhabar aladi uriida bihi alamru oo jamaca ee liyajmac waa maadi amar looga jeedo sallaa ee liyusalli ha tukado faa'ida labaadna waxa ay tahay jawaasu xadfi xarfi اlcadf xarafka labada jumladood ama labada kelmadood la ysugu cadfayo la ysugu xidhayo in la yska jari karo oo cadfu biduni caaطif iminka sallaa rajulu fii izaarin warida fii izaarin wa qamiisin halkaa xarfulcadafkii baa laga jaray wa fii izaarin wa qamiisin haddana fii izaarin wa qaba e wa fii izaarin wa qaba oo jumladahan odha xarfulcadaf baa udhexeeyey xarfulcadafkii ayaa markaasi la jaray marka taasi inay banaan tahay luqa ahaan ayaa xadiidka laga faa'idaysanayaa buuhi ibnu malik raximah اllahu taعaalى قال xdثnا cاaصم بن علي الواsطي qال xdثnا بن أbي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن sالم عن بن عمر qاala wuxuu hi sأل رaجuل nin baa weydiiyey رasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم faqاala wuxuu hi ma ylbس muxuu xidhanayaa alمحrimu qofkii إحraamna ee xaj u إحraamnaa ama cumro faqاala wuxuu hi laa ylbس xidhan maayo alqamiisa qamiis xidhan maayo wala saraawiila surwaal la xidhan maayo mid dheer iyo mid gaaban toona walal burnusa burnusna xidhan maayo oo waxa weeyaan khamiiska koofiyaddu ay ku tolan tahay walaa thooban marana xidhan maayo masahu zacfaraanu zacfaraan uu taabtay walaa warsun iyo maro geedka waraska la idhaha uu taabtay toona xidhan maayo waa nabtaan oo min aiiba waa laba dhirta kamid ah oo udug leh faman lam yajid kaan helin ana calayni laba kabood falyalbasaa xidho alkhufeyni labada kuf walyaqطachumaa ha jaro labada kuf ile waa dhaadheer yihiin xataa yakuuna ilaa ay ahaadaan labada kuf oo mid waliba dee uu ahaado asfala min alkacmeyni labada kuraamood mid ka hooseeya wa can naafic can ibni cumara can inabiyi salى اllahu alayh wasalam milahu xadiidku wuxuu inoogu iman doonaa in sha allahu tacaala kitaab alxaj rasuulka waxaa la weydiiyey muxuu xidhanayaa qofka muxrimka ah waxaanuu rasuulu ku jawaabay wixii aanu xidhanahayn taana waxaa laga qaadanayaa waxa uu xidhanayo ee u bannaan ayaa badan waxaa mamnuuca ka ah ayaa yar markaa dhinacii dee masaladu ay ka soo urureysay ay ka soo koobmaysay buu ka maray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam hadduu is odhan lahaa tiri waxyaabaha qofka muxrimkaa u bannaan dee aad bay u badan lahayd laakiin intii koobnayd ee mamnuuca ka ahayd unbuu sheegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam had iyo jeeraalena fuqahadu waxay yidhaahdaan almuxrimu laa yalbasu lmakhiid qofka muxrimkaa xidhan maayo dharka tolmuhu uu maray rasuulkuna hadal hadalka noocaasiya muu odhan arrinta noocaasiya ama tacbiirka noocaasiyana khalad baa ka dhashayoo ujeeddadii fuqahadu ay ka lahaayeen mid aan ahayn bay dad fara badani ka fahmeen oo laa yalbasu lmakhiida waxay uga jeedaan fuqahadu markay sidaa leeyiin ay laa yalbasu ahiyaab almufasala calaa qadri acdaa qofka muxrimkaa xidhan maayo dharka markii la tolaayo xubnaha lagu qiyaasay sida khamiiskii waa lagugu qiyaasaya dharar iyo gaabni iyo ballarh iyo gacan iyo qoor soo ma shaarhkii garankii funaanadii surwaalkii kii dheeraa kii gaabnaa xubnaha qofka bani aadamka baa lagu qiyaasaa marka dharka noocaasa xidhan maayo ayay fuqahadu u jeedeen lakin dadka qaarkood ba waxay moodeen wax kastoo dawaar mara so kabahaygan dawaar baa marsane sheekh ma ku xajiyi karaa dawaarun buu iska ilaalinaya ama dun meel ay martay buu iska ilaalinaya balaag dharkan ixraamka ama labadan gooca laftooda dawaar bay halkaa ka leeyihiin sheekh miyaan xidhan karaa dawaar bay iska ilaalinayaan dadka xataa qaarkood ay iska ilaaliyaan shanda dawaarle inay qaataan taasina wa waa mafhuum khaldan wey cibaarada aan nabawiga ahayn ee dee fuqahadu ay sidaasi cabireen baana khaladka noocaasi uu ka dhashay fuqahaduna dee hadalka waxay uga jeedaanuun dharkan rasuulku uu sheegay kamiiska iyo surwaalkii alburnus iyo kuwa lamidi dee waa dhara mufasal calaa qadri acdaa markaa dharka xubnaha lagu qiyaasay xidhan maayo ba uga jeedaan weliba dee u xidhan maayo sidii loogu talagalay laakiin dharan xubnaha lagu qiyaasin waa xidhan karaa macausma xubnaha lagu qiyaasa waa may waa iska xidhan karaa macaus walaa waa iskuba tolnaatabe go waa xidhan karaa midabku doonayaba hala ahaadee khamiiska xataa waa xidhan karaa laakiin sidii khamiiska loo xidhan jiray u xidhan maayo khamiis waa guntan karaa ama shaar waa guntan karaa qofka muxrimka ah dawaar baa maray ama waa la tolay un iska ilaalin maayo sidii muctaadka haydee loogu talagalay inuu xidha ayaan la ogolayn calaa kuli xaal masaladaasi way iman doonta imika xadiidka bukhaari muxuu halkan ugu keenay kitaabu salaa baynu maraynaa xajki weli maynaan gaadhin wuxuu halka bukhaari ugu keenay raximah llahu tacaala manaa qofkii tukanayay isagoon khamiisna xidhnayn surwaalna xidhnayn inuu tukan karo ayuu xadiidku daliiluyi waayo maxaa la war muxrimow xidhan maysid kamiis surwaalna xidhan maysid maxaad markaa xidhan kartaa dee izaar iyo rida waxaad guntatay iyo iyo waxaad dusha aad ka huwato marka taasi maxay daliilu tahay ile muxrimku salaada iska dayn maaye dharkaana xidhan maayo baa la ihi qamiis iyo surwaal toone in qofku uu tukan karo isagoon qamiis iyo surwaal toona aan xidhnayn oo xidhan izaar iyo ridaa go aanay waxba uga hooseyn oo uu guntado iyo mid aanay waxba uga hooseyn oo dusha uu ka huwado dhinac kale haddaynu ka egnana xadiidku wuxuu daliilu yahay in maryahan laftooda lagu tukan karo kamiiska iyo surwaalka iyo burnuska iyo in lagu tukan karo oo qofkii marka aanu muxrimka ahayn inuu xidhan karo ayaa xadiidku uu tilmaamaya dee marka aanu muxrimka ahayn kamiis waa xidhan karaa weeyaan macnuhu surwaal waa xidhan karaa burnus waa xidhan karaa dee marka aanu muxrimka ahayn qofku waa tukanaya marka macnaheed waxa weya dee dharka noocaasi qofku waa ku tukan karaa marka bukhaari xadiidka wuxuu u daliishanaya in kamiis lagu tukan karo oo surwaal lagu tukan karo oo burnus lagu tukan karo oo iyadoo intaa midnaba aan la xidhnayna go-w la guntaday midna dusha laga huwadayna in la tukan karo masaladaas ayaa bukhaari raximah llahu tacala xadiidka imika uu deliishanaya surwaalka markaa dee la sheegayaana waa inuu surwaalku noqdo surwaal waasica oo surwaalka xidhashadiisu inay xaaraan tahay ma aaminsani waxa weeya nacam ama bantaloon ha loo bixiye ama surwaal ha loo bixiye asalku waa inuu yahay mubaax lamana odhan karo de waa libaas lkufaar laba sababood ba lama odhan karo xidhashadiisu waa tashabuh bikufaar laba sababooda ugoodba sababta koowaad waxay tahay dee in surwaalka muslimiintu ay xidhan jireen oo rasuulku alayh salaatu wasalaam waa kaale muxrimku surwaal xidhan maayo ka aan muxrimka ahayn de waa xidhan karaa wayaan macneed haddii la dhaha sifada ayay ku kala duwan yihiinna qaabka dee uu tollaa surwaalku waktiga iyo qaabka u tolan yahay dee kan laftiisu inuu cidhiidri ahaado manaa sax maaha oo fasixi mayno oo mid qofkii ku dhegan oo sawiraaya uu noqdo nacam amaba se dee khafiif oo cawradiisii laga arkayo markaa waa inaad iska waasiciso haddaad surwaalkan xidhanayso si aanu kuugu dhegin oo dee aanu taxjiim ama sawiritaan iyo muujin cawradaadi aan ugu samayn saas oo kale mid qaro weyn waa inuu noqdo aan khafiif ahayn laakiin surwaal de asalkiisa waxaa la dhaha maradaa tolane labada lugoodna waxa weeyaan kala raacsan meesha ay ka raacsan tahay ama meel ay ka xidhan tahay ama meel dhow ha noqoto ama meel fogoo dee xagga hoose u dhow ha noqoto surwaal waa la yidhaahdaa luqa ahaan kan iyo kaaba ta labaad xataa haddii markii hore maryahani ahayn maryo kufaarta ku gaara maryahani waxay noqdeen maryo caana oo dadka oo dhami ay wada wadaagaan mushtaraga oo la wada wadaago libaaskuna walow xagga gaalada marka horeba ha ka yimaadee hadduu noqdo shay intishaaro dadka ku dhex faafo oo mushtarak ah la wadaago markaa ta tashabuhi waa ka baxaya oo qofka xidhaa gaaladu isu ekeysiiyey lama odhan karo laakiin dee dhowr cillo ayuu leeyahay surwaalkeenani oo ay ka mid tahay inuu cidhiiri yahay oo dad fara badani marka ay sujuudaan laga yaabo dee xubnahoodii inay xagga dambe ay ka muuqdaan ninka xiniyihiisiba xaggaa dambe ay ka sawiran yihiinba iska dhaaf waxa weeyaan badhidii ama labadii salo u kala qaybiyeen marka waasixa laga dhigo oo wa waa xaaraan ayaynaan odhanin dee sifada xunna aynu ka biino oo haddaad tidhaahdo un waa xalaalun oo isagoo sifadaa xunle aada xidhato de waa mushkilad weeye oo dee cawrada gabadha si aan loogu ogolayn inay xidhato wax cawradeeda sawiraya ninka laftiisana aan loogu ogolayn rag iyo dumarku dee shardigaasi waa wadaagaan sidaan gabadha loogu ogolayn maro cawradeedii laga dhex arkayo inay xidhataa ninkana aan loogu ogolayn oo inta cawrada ninka ka ah iyo inta gabadha cawro ka ahi waa isku mid xagga asturaadda la rabo inuu qofku waxa weeyaan u asturo nacam dadka dalabatulcilmiga iyo dadka ahlulcilmigana dee munaasib iyaga kuma aha oo xataa curfiga bilaadkeenna marka la eego qof culimaa ama aalibulcilmiya ama dadkii wacdiyaya ama dersi udhigaaya oo muxaadaro ujeedinaya inuu surwaal waxa weeyaan lasoo hor fadhiistaa mid curfigeenna iyo caadadeenna waafaqsan maaha manaa qofka waa lagula yaabaya markaa dadka alabatulcilmiga iyo dadka ahlucilmiga iyo adducaat ila llahi subxana watacaala anaa ku dhiiri gelin mayno walihada ba cumar ibnu khaaab waxaa laga wariyay sida uu tilmaamay ibnu rajab raximah llahu tacaala inuu ku odhan jiray waxa weeyaan saxaabada war waa libaasulcajame maanaa saraawiishan iyo iyo alqabaaga aynu tilmaanay ee dharka baakistaan tashabahaya iyo war marka adduulimaadka kasoo noqotaan qamiiskiina xidha oo iska fura buu odhan jiray cumar ibn khaaab radia allahu canhu waa libaasul acaajim weyi waa libaaska acaajimta lagu yaqaano waaya qaala raximah llahu tacaala baabun ma yasturu wuxuu asturaya qofka min alcawrati cawrada kamida manaa cawradu waa intee xadkeedu waa maxay cawradan la asturayo qala xadaثna qtayba bn sacيidi qala xadaثna اleyث can ibni شihaabi can cubayd الlahi bn cabdالlahi bn cutba can abi saciidi الkhudri anahu qaala wuxuu yihi naha waa nahiye rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam can اجtimaali samaa qaabka dharka loo xidho اجtimaalu samaa la idhaahdo ayuu nahiyey اجtimaalu samaa waa maxay qolooyinka ahluluguhu waxay yidhaahdeen اجtimaalu samaa macnaheed waxa weeye waa inuu marada qofku isku duuduubo oo meel allaale meeluu gacan ka saaro waa inaanu waxa weeyaan reebin ee uu isku wada duudubo sidii dhagax malaasan oo kale dee qofkuu noqdo oo asakratu samaa baa la idhaahdaa dhagax dhegala macanaa meel allaale iyo meel ka banaani ma jirta waa malaasanyi markaa qofku waa inuu maradii saas oo kale iskaga dhigo oo maxaa taasi loo diiday sababta markaa too taa loo diiday waxay noqonaysaa dee qofkii waxaa la soo gudboonaan karta xaaje ama arrin keensanaysa inuu dee gacmaha soo saaro ama uu cararo ama uu socdo haddii maradii sidaa isugu duuduubayna de gacanna ma soo saari karo waxbana iskama qaban karo waxbana ma qabsan karo lafihiisana haddii xataa dee cadow kusoo baxo ugama carari karo marka waxay noqonaysaa taas iyadu dee salaada waxba yeeli mayse laakiin dhibka arrintaa qofka kasoo gaadhaya awgeed in loo diiday bay noqonaysaa lakin isagoo sidaas u duuduubay hadduu tukado manaa salaadiis waxba noqon mayso kaasi waa tafsiirka ahluluqa laakiin fuqahadu tafsiirkaa tafsiir ka duwan bay saareen oo ijtimaalu samaaga waxa ay ku tilmaameen inuu yahay inuu maradii qofku hilaabto uu isku dado dabeetana labadoodii dacal mid koru usoo qaado manaa go- iyo dacalkiisaasu kor usoo qaadayo garabkaasuu ku laalay dabeetana intan hoosoo dhan bawdadan iyo cawradan hoose dhinacan oo dhan baa qaawanaatay ijtimaalu samaagu waa sidaas bay yidhaahdeen fuqahadu in maradii uu huwado oo dabeetana dhinac dhinaceeda kamida kor uu uqaado oo dee markaa cawradiisi dhinacay ka muuqato tafsiirka noocaasi isagoo xadiidka la socdana waa soo arooray siyaaqa markaa xadiidka fi kitaabi tafsir insha allahu tacala inoogu iman doona fi kitaabi libaas waxaabaad moodaaba hadalkaasi ama tafsiirkaasi inuu yahay ijtimaalu samaaga sidaa lagu fasiraa min kalaami nabiy alayh isalaatu wasalaam saas ayaanad moodaa xaafidku inuu rajaxayo laakin ibnu rajab wuxuu leeyahay hada tafsiru aلظaahir anahu min qowli zuhri adraja fi xadiid tafsiirkaasi waxaad moodaa inuu yahay hadalkii zuhri oo xadiidka waxa weya uu dhex geliyey lakin calى kuli xaal ama rasuulku ijtimaalu samaaga sidaa ha ku fasiray inuu qofkii dhinac qaawanaado ama ruwaadda xadiidkuba ha ku fasiraane dee tafsiirkaasa ka raajaxsan tafsiirka ahluluqa waayo hadduu yahay marfuuc ila nabiy alayh الsalaatu wasalaam adoo tafsiirkii rasuulka uu yahay dee looba noqon maayoba oo mar haddii muraadka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ama shaarica hadalkiisa laga ogaado ujeeddada uu ka leeyahy haddii xaggiisa laga ogaado luqada xaggeeda laga raadin maayoba waana arrin muhima arrintaas waa qaacida muhima jidda haddii ilaahay subxaana watacaala ujeeddada hadalkaa uu ka leeyahay hadalkiisu uu caddeeyo ama rasuulku hadalka ujeeddada uu ka leeyahay hadduu fasiro xagga luqada tafsiirkeeda laga raadin maayo kelmaddaas waana qawaacidda sheikhulislaam ibnu taymiya aada ugu celceliye gaar ahaan marka iimaanka uu ka hadlayo oo iimaanka qolooyinka ku khaldamay sida murji-ad oo kale dee xagga luqada ayaa macnihiisi ay ka raadiyeen waana khaladtaas oo iimaanku maruu kitaaba kusoo arooray ama axaadiida rasuulka dee maqsuudka iyo ujeeddada laga leeya shaarica ayaa caddeeyey marka luqa in laga baadi doono mabaahaba mar haddii kelmadda ma macnaha looga socdaa uu ku cad yahay hadalka shaarica xagga luqada lagama baadi dooni maayaba haddii hadalka shaarica laga waayo xagga luqada markaa laga baadi doonayaa maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyay marka calaa kulli xaal hadirna waa marfuuc tafsiirkani oo rasuulkaas sidan ku fasiray ijtimaalu samaa iyo haddii aynu nidhaahno waa mawquufba mar walba isaga ayaa ka rajaxsan tafsiirka fuqahada marka ijtimaalu samaa wuxuu noqonayaa sababta loo diiday waxay noqonaysaa dee inkishaafu lcawra ayaa ka dhalanaysa markaa qofka iyadoo cawradiisu ay muuqato dee inuu tukadana looma ogola ama dadka dhexdooda uu ku muujiyo wa an yaxtamiya buu nahiye rasuulku inuu doonyeysto alrajulu ninkii fii thawbin waaxidin mara qura uu ku doonyeysto oo laysa calىa farjihi marka ama digrin xidh baa la dhahda doonyeys labada waa la dhahda soo ma waay oo laysa aanu ahayn calىa farjihi farjigiisa dushiisa aanu ahayn shay un shay oo minhu maradaa kamidi macanaa inuu go quruu haystaayo deetana go-iibuu iskaga doonyeystay xaggan iyo xagganba labada boogo hoostoodaba cawradiisii baa ka muuqata marka taasi ma banaana sababta loo diidayna de waxay tahay inkishaafu lcawra ayaa ka dhalanaya emaa sababta loo diiday inay tahay in doonyeysigaba la diiday culimada qaarkood baa sidaas ka fahmay laakiin waa khalad taas fahamka noocaasi oo ixtibaaga ama doonyeysigu sidiisu ma sidiisa mamnuucu ma ah oo iminka in sifadan gaarku la diiday waxayna tusinaya fii thobin waaxidin bu rasuulka haddii qofku mara cawradiisa asturaysa uu xidhan yahay mid kale waa ku doonyeysan karaa maro qura lafteeda waa ku doonyeysan karaa haddii cawradiisii qarinayso waxaa la diiday marada qura ee marka uu ku doonyeysta cawradiisu ay muuqanayso walaysa calى farjihi minhu shayء u rasuulku alayه الsalaatu wasalaam qala xadaثna qabisa ibn cqba qala xadaثna sufyaan can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra qaal naha nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulku waa nahiye can beycateyni laba iib ama laba qaabo wax loo kala iibsado can ilimaasi ayuu nahiyey iyo nibaad alimaas waa bayc mulaamasa waa qofku inuu yidhaahdo manaa maro kastoo aad taabato oo kamida maryaha tusaale ahaan bacadlahayga yaal ama dukaankayga ama shay kastoo aad taabato intaasaan kaa siinaya shay kastoo dukaankaa yaaloo aad taabato waxaan kaa siinayaa toban dolar tusaale ahaan ama shan dolar oo bayculmulaamas ma banaana waxaana loo diiday jahaalada ku jirta awgeed oo shuruudda beyca waxaa ka mid a waxaa la kala iibsanaya inuu noqdo macluum mid laysla garanayo oo uu noqdo macluum biru'ya in la arko u leeyahy kaasaan intaa kaa siinaya ama uu noqdo macluumun bilwasfi oo shaygoo maqan oo haa'ibah waa la kala iibsan karaa laakiin waxaa shardiga in lagu garanayo sifo waa inuu qofku qofkii u sifeeyo oo gurigeyga burca ku guri burco ku yaal oo afar qola oo sidaasa iga iibso sifo waa lagu kala iibsan kara qofku isagoon arag laakiin waxa weeyaan hadhowtoole hadduu sifadii waafaqana dee qofkii waa inuu qaato wey hadduu sifadii waafaqi waayana ikhtiyaar buu uleeyay inuu iibkaasi uu ka noqdo laakiin bayculmulaamasa isaga waxaan macluum ahayn shaygii mabiic ahaa la kala iibsanayay marka mabiicu waa inuu macluum noqdo sida hamanki iyo waa wax lagu kala iibsanayo lacagta lafteeduna ay shardi tahay ina iyaduna macluum noqoto oo haddii aan iyadoo shaygii aan la garanayn la kala iibsanayo iib uu dhaco iibkaasi ansixi maayo lacagtii lagu kala iibsanayo iyadoo aan laysla garanahayn haddii iibkaasi uu dhacana iibkaasi ansixi maayo falaa budda an yakuna almabiicu macluuma wاthamanu macluuma hadday jahaala gasho mabiicii wixii la kala iibsanaya ama thamankii in iibku ansixi maayo waxyaabaha shareecadu asbaabta u diideen de waxaa kamid a dhibaatu leeya iibka noocaasi oo in laysqabsado ayaa ka dhalanaysa oo hadhow shay boqol doolar buu qofkii uu qaatay oo gacanta uu la helay markaasaa tiri waa kan iska dhig oo sidaan udhigaas odigu yihi mid kastoo taaba taaba waa toban doolar waar kan umaan jeedina dee kuwa yaryar baan ujeedi deetana in laisqabsadaabay noqonaysa oo meeshii laisku dilo wanibaadna waxaa looga jeeda waa baycu lmunaabada inuu ihaha shay kastoo aan kugu soo tuuro wuxuu kusoo tuuri doono la garan maayo intaasi ayaan kaa siiyey marka isaguna ma banaana gararka iyo jahaalada ku jirta awgeed ayaa loo diiday fi kitaab albuyuuc ayaa insha allahu tacaala ay noogu iman doonaan iibabka noocaasi iyo faahfaahintooda wa an yashtamila iyo qofkii inuu maradii xidho asamaa alishtimaal asamaa xidhashada waxa weya cawradiisu dhinaca ay ka muuqato wa an yaxtamiya arajulu ayaa uu rasuulku nahyay ninku inuu ku doonyeysto fii thawbin waaxidin maro qura oo riwaayadda hore ayaa fasirtae maradaa qura maruu ku doonyeysto dee cawradiisa ay muuqato hadda inay cawradiisu muuqan in maro qura inuu ku doonyeystaa ay banaan tahay ayaa xadiidka hore uuna tusiyey qala xadaثna isxaaq qala xadaثna yacquub ibnu ibrahim qala xadaثna ibnu akhi ibni shihaabi ibnu akhi maaha inuu leeyahy kii walaalkay uu dhalay ee waa ibnu akhi ibni shihaab ibnu shihaab waxa weeyaan walaalkii ka uu dhalay maxamed ibn muslim ibnu shihaab inankii adeerka u ahaa wey can camihi buu ka wariyey adeerkii waa maxamed ibnu muslim qaala akhbaranii xumayd ibn cabdiraxmaan ibni cawfin ana abaa hurayraa qaala wuxu uhi bacanii waxa i diray abu bakrin ba i diray fi tilka alxaji xajkaa dhexdiisa oo xajkii rasuulku alayh salaatu wasalaam uu ka hadhay ee abubakr ummadda madaxu uga dhigay soo abubakar dadka u xajisiiyey fii muadinayni anoo ku dhex jira laba dhawaaqa yowma anaxri maalintii ciid uladxaa ee hadiga la qalayay nuadinu anagoo ka dhawaaqayna biminan mina mina oo leh alaa hooyay laa yaxuju soo xajiyi maayo bacda alcaami sanadkan dabadi mushriku mid mushrigi loo ogolaan maayo kacbada inuu ku dawaafo walaa yatuufu kula dawaafi maayo oo la ogolaan maayo inuu ku dawaafo bilbeyti kacbadii curyaanu qof qaawani qaala xumeyd bn cabdiraxmaan wuxuu yihi uma ardafa rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa abubakr uu ka dabageeyey ardafa maa macneedu inuu daabada rasuulka iyo cali ay wada saaraayeen lakiin ardafa waxaa looga jeeda manaa arsala bacdahu waa ka daba diray caliyan buu ka daba diray faamarahu wuxuu amray an yuadina inuu ogeysiiyo bibaraa'a manaa suuratu baraa'a gaar ahaan awaailkeeda in ilaahay iyo rasuulkiisuba mushrikiinta ay beri ka yihiin tilmaamaysa inuu dadka ogeysiiyo meesha isugu yimeede mushrikiinta iyo kufaarta badan ay ku jiraan sidaasi ayuu amray qaala abu hureyra wuxuu ihi faadana macanaa waxaa arrintaa nala ogeysiiye caliyun fii ahli minan reer mina ayaa uu ogeysiiyey yowma naxr laa yaxuju yaanu soo xajiyin bacda alcaami sanadkan dabadii mushrikun walaa yatuufu yaanu ku dawaafina bilbeyti kacbada curyaanu mid qaawani marka waxaa isweydiin la saddexdan xadiid muxuu bukhaari u keenay baabu maa yasturu min alcawra baabka wuxuu qofku asturayo ee cawrada kamida ayuu u baabaysta axaadiidtana wuu keenay waxay ahlicilmiga qaarkood ka fahmeen bukhaari baabkan halkan uu ku sheegay iyo axaadiidta uu hoos dhigay ama uu ku hoos qoray marka la eego in bukhaari uu madhabkiisu yahay cawradu inay tahay nacam asawataan maxaa cawro ninkii ka ah in madhabka bukhaari uu yahay inay cawradu tahay alfarju wadubur labadaasun waana madhab jira waana riwaaya can imaami axmed waana qowl imaami malik raximah llahu tacaala in cawrada ninku ay tahay uun labada xumaysoodun manaa xagga dambe iyo xagga hore labadaa makraj ayuunbaa ninka cawro ka ah waayo xadiidkan siduu daliil ugu yahay laysa calىa farjihi minhu shay yaanu ku dooyeysanin maro aan farjigiisa qarin ahayn waxay leeyihin wuxuu bukhaari halkaa ka fahmay had mar hadday maradu ninka farjigiisa qarinayso farjigana xagga hore iyo xagga dambeba waa la idhaahdaaye mar hadday qarinayso alqubula wadubur khalaas in ninkaa dee cawradiisu ay asturan tahay laakiin ninka cawradiisu marka ay baylah tahay waa marka farjigiisi uu muuqda uun saas ayaa xadiidka waxa weeyaan uu ka fahmay laakiin waxa weeyaan istidlaalka noocaasi aada uma xoog badno oo ninkii marka uu ku doonyeysto maro qura oo wax kale aanay uga hooseyn dee lama odhan karo meesha muuqanaysaa waa farjigoo qura waxaa dhici karta in bawdadii iyo sinta iyo meelo kalena waxa weeyaan ay muuqdaan xadiidkan waxa weeyaan dambe walaa yatuufu bilbeyti curyaan isagana masaladaas ayuu bukhaari u daliishanaya wuxuu leeyahy qaawanida markaa la sheegayaa waa muujinta farjiga la muujiyo oo taa maxaa u daliila waxa u daliila de xadiidka ibn cabaas imaam muslim baa wariyey oo tilmaamaya gabadha mushrikada ah inay kacbada ku dawaafi jirta iyadoo qaawan oo leh alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu fma badaa minhu falaa uxilhu maanta wuu wada muuqanaya ama berhkiibaa muuqanaya wixii muuqdo hoy cidina yaana iga eegin qofna umaan xalaaleyn inuu eege oo uu daawadee marka waxa uu leeyahay dee arrintan laleeya walaa yatuufu bilbeyti curyaana loo diiday waa qofna iyadoo farjigiisu muuqdo yaanu dawaafin weeyaan macnuhu marka cawradu de waa farjiga wey lakin istidlaalka noocaasi ama daliishiga noocaasi laftiisu sax maaha waxaanu sax ku ahayn gabadha ma farjigeedun baa cawraa la odhan kara waaba gabadh ba ta hadalkan lihiye ya hadday farjiga qariso intii kale ay muujiso ma waxaa la odhanaya khalaas cawraheedi way asturta marka calaa kulli xaal labadan xadiida bukhaari raximah llahu tacaala u daliishaday masalada ah inay cawradu tahay un alqubul wadubur marka ninka la eego meel kale aanay cawro ahayn macnaa daliishigiisu ma xoog badna nacam masalada markaa ku saabsan bawdada iyo insha allahu tacala waxaynu ugu tegi doonaa bal baabka soo socda ayaynu ugu tegi doonaa iyada lafteeda dee aad baa la isugu khilaafay baabu salaati salaadii buu ubaabay bigayri ridaain lagu tukado iyadoo ninka aanu go dusha ka huwanayn oo markaa uu guntaday uun ama kii guntiga ahaa un uu hilaabto ilaa garbaha uu gaadhsiiyey qال xdثna cبدالعزيز بن عبداللahi qال xdثna بن أbي المwالي عن محمد بن المنkdir qاla dkltu waxaan u galay عalى jaaبir بن cabdاللahi oo يuصلي isagoo ku tukanaya fي thوbi mara qura mulتaxفa bi oo maradaasi hu waday oo ilaa garbaa gaadhsiiye waridaahu iyadoo go-iisina mawduucun uu yahay mid uu dhigtay oo halkan dee katabaankaba uu surayey falama اnsarafa markuu salaadii ka baxay qulnaa waxau uhi ya abaa cabdillaahi tusalli miyaad iska tukanaysaa waridaauka iyadoo go-aagina mawduucun halkan uu iska yaalo go-i dusha aad ka huwan lahay oo maxaad gunti qura ugu tukatay iyadoo go- aad huwata aanad waayin qaala wuxu uhi nacam haa waan tukanaya axbabtu waxaan jeclaaday an yaraani inay arkaan aljuhaalu kuwa juhaasha ee milukum idinkoo kala ah deetana dee masalada ah intay igu qabsadaan aan baro ama de inay arkaan oo igaga daydaan ra'aytu waan arkay annabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulka oo yusalii haakada sidaa u tukanaya xadiidkan hore ayuu inoo soo maray waxa ibnu rajab uu leeyahy culimadu waxay ku ijmaaceen isku waafaqeen ajmaca alculamaa calaa sixati salaati man sallaa fii thawbin waaxid wa satara mankibey qofka maro qura ku tukada laakiin garbihiisa maradaa gaadhsiiya salaadiisu inay sax tahay bay culimadu isku waafaqeen ibnulmundir laftiisu wuxuu laa aclamu axadan awjaba caleyh licaada axad culimada ka mid oo kaa ku waajibiyey salaadda inuu kusoo celiyo ma ogi waxaa la isku khilaafay un ka maro qura ku tukado uu guntaday iyadoo garbihiisu ay qaawan yihiin ama maradaa wax ka midi garbihiisa aanay gaadhsiisnayn masaladaasina hore ayay noo soo marto waxanu idhi hadday maradu tahay mid cidhiidriya oo ilaa garbaha aan u gaadhahayn waa iskaga tuk waa waa iska guntanaya waa ku tukanaya salaaddu saasay ku ansaxaysa hadday maradu tahay mid ballaadhanna inuu garbaha wax gaadhsiiyaa waa waajib oo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi in kaana waasican faltaxif bihi wain kaana dayiqa fatazir bih hadduu yahay mid waasica manaa maradii isku dad oo hilaabo haddii kalena gunto un fashdud bihi calaa xiqweyka baabun ma yudkaru waxaa laga sheega fi lfaki bawdada ma cawra mise cawre maaha wairwa waxaa laga wariyey can ibni cabaasin waxaa laga wariyey wa jarhadin waxaa laga wariyey wa maxamed ibni jaxshin waxaa laga wariyey oo can inabiyi sala allahu alayh wasalam ay ka soo wariyeen alfakidu bawdadu cawratu waa cawro waa bawdada ninkaa laga hadlaya ta gabadhu inay cawro tahay la yskuma haystee wa qaala anasun wuxuu yihi xasara nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuu fayday can fakidihi ee athawba maradii uu fayday can fakidihi bawdadiisa uu ka fayday xadiidka anas waa inoo soo socdaa isagoo musnada oo mutasila wa xadiidu anasin xadiidka anas ee tilmaamaya rasuulku bawdadiisa inuu baneeyey ayaa asnadu ee aqwa min jihati isnaad ayaa xoog badan miyaad igu soo wareysa ba saaximad ku duubeysa so ad igu soo wareysa nacam marka xadiidka anas ayaa xagga sanad ahaan xoog badan ayuu leyahy bukhaari raximah اllahu tacaala wa xadiidu jarhadin xadiidka jarhad xadiidka anas waa kaa tilmaamay rasuulku inuu bawdada baneeyey waanu inoo soo socdaa goorta uu baneeyey iyo xaaladda arrintaasi ay dhacday wa xadiidu jarhadin ayaa axwatu ayaa waxa weeyaan axwata oo bimacnaa diin ilaashigu uu ku jiraa ee axwatu lidiin diinta ilaashigeedu xadiidka jarhaad ee tilmaamaya bawdu inay cawro tahay in lagu dhaqmaa buu ku jiraa xataa yukraja si looga baxo min ikhtilaafi oo haddaad xadiidka jarhad ku camal fashood bawdadaada asturto masaladii laysku khilaafsanaaba adigu waad ka baxdayba xaaladaada layskuma haysto laakiin haddaad xadiidka anas ku camal fasho bawdada aada banayso waa laysku kaa haystaa oo dee culimada qaar waxay le war ninkani waa qaawoyo cawradiisii baa muuqata oo bawdadu waa cawro qaarna waxay le war maya bawdadu cawro maaha marka halkan wuxuu ishaaraya bukhaari qaacidada markaa odhanaysa alkhuruuju min alikhtilaafi aw min alkhilaafi mustaxabun haddii masalada laysku khilaafo oo masaladu ay laba weji yeelato weji laysku waafaqsan yahay banaanidiisa iyo weji laysku khilaafsan yahay dee ka laysku khilaafsan yahay iskaga tagba wejiga laysku waafaqsan yahay qaado oo oo ku camalfal waa tan oo kale bawdadii baa laysku khilaafay ma la banayn karaabaa laysku khilaafaye ma la asturi karaa layskuma khilaafin de marka banaynteeda laysku khilaafsan yahay iskaba daayo dee astur taa iyada layskuma khilaafsane oo mid khilaafkii ka baxayba waxa weyan aada noqonaysaa marka waxaa khilaafka loo jeedaana waa khilaafka muctabarka ah oo dee masalada labada wajiba ay daliil leeyihiin saxiixa laakiin haddii masalada laysku khilaafay oo labada qowl dee mid aanu daliil ahayn ama daliilkiisu uu daciif yahay ama dalaaladiisu ama tusintiisu aanay sax ahayn markaa la odhan maayo alkhuruuj min alkhilaafi mustaxabun lakiin masale adiladu ay isku tacaaruday oo labada qowlba daliil xoog badan ay leeyihiin haddii ay dhacdo ayaa waxaa mustaxab oo sunaa bay dhan culimadu in wejiga laysku khilaafsanya aad kaga tagtaba oo sida laysku waafaqsan yahay adigu aad qaato oo aad ku camal fasho mar haddii shayga laysku khilaafo ma xalaalba mise waa xaaraan ma banaaye mise ma banaana oo labada qowlba dee adilo ay leeyihiin sida axwadka diin ilaashigu uu ku jiraa waa in sida laysku waafaqsan yahay aada qaato oo wejiga laysku khilaafsan yahay aad iskaba daysaba maxaaba diintaada khilaaf u gelin doonta wa qaala abu muusa wuxu uhi ata waa daboolay annabiyu sala allahu alay wasalam rukbatayhi labadiisii jilib xiina dakala cuhmaan markuu cuhmaan usoo galay marka xadiidkaasi waa xadiid kaleo kii caaisha aan ahayn xadiidka caaisha markaa muslim uu warinaya isagu wuxuu tilmaamayaa meesha markii hore muuqatee marka dambe rasuulku qariye bowdada inay ahayd xadiidkana rukbataynku ka hadlaya wa qaala zayd ibnu haabitin wuxuu yihi anzla allahu ilaahay waa ku soo dejiyey yani alwaxy calaa rasuulihi buu kusoo dejiyey sala allahu alayh wasalam wafakidu iyadoo bowdadiisuna calaa fakidi bowdadii ay saaranta fahaqulat calaya bowdadii rasuulka culays ugu noqotay xataa khiftu ilaa aan ka baqday an tarudda fakidii inay burburiso bowdadii manaa culayskii waxyiga ayaana arrintaas sabab u ahaa marka xadiidkan zayd ibnu thaabitna waxaa daliishaday qolooyinka yihi bowdadu cawre maaha oo cawrada in la taabtaa ma banaana sida in la eega aanay u banaanayn laa yajuusu lamsu lcawra kamaa laa yajuusu annadaru ileyh qofka cawradiisa inaad eegtaa ay xaaraan kaa tahay inaad taabataana xaaraan bay kaa tahay marka xadiidku halkuu daliil uga yahay haddaba bowdada inaanay cawro ahayn dee bowdada iyo ta rasuulka isa saarnaa buu leeyihi isa saarnaantaana dee istaabashaa ka dhalanaysa oo haddii la dha waxbaa udhexeeyeyna dhar baa udhexeeyeyna dee taa waxaa lagaa yidhi asalku waa inaan waxba udhexeyn ee adigu daliilu kale inu waxu dhexeeyey marka labada bowdoo banaani inay isa saarnaayeen ayaan xadiidka u daliishanayna bay yidhahdeen qoloyin kale bowdadu cawre maaha mar hadday isa saarnaayeen inay istaabtaan la ogolaadayna dee in la eego oo eegmadii aan laga qarin ayaa iyaduna jaa-is oo banaan bay yidhahdeen bal bowdadu ma cawra mise cawre ma aha waa masale culimadu isku khilaafeen bukhaarina raximah llahu tacala wuxuu isdhex dhigay adiladii labada qole ay daliishadeen qolada yihi waa cawro iyo qolada yihi cawre ma aha bal marka insha allahu tacaala dersiga beri ayaa bal inta taagteenna aynu isku dayi doonaa inaynu u garqaadno wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed